waxaan leeyahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed koonfur galbeed waxaan leeyahay magaalo madaxda waa banaawe waa inaad banaawe u soo guurtaan iyo safiirka soomaaliya jecel oo saaxiibka la ah ee midoogayow kulligood waxay u imaadeen waxaan idinkugu dhimid inaan aeroboorkiina dhagax dhigno si loo bilaabo dhismihii aeroboorkiina waxaan idinkugu dhimid inaan madaxweynaha dowlad goboleedkiina iyo madaxda dowlad goboleedka iyo kulligii inaan ku dhiirigelinno magaalo madaxdu waa baraawo waa inaan baraawo u soo guurno waxaan idinkugu dhimid inaan itusno inaan diyaar u nahay in himilada reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baraawe oo ah inaan idinkala shaqayno in deked laydinkaga dhiso magaaladiina waxaan idinkugu nimid inaan idiin sheegno waa ognahay inaad diyaar u tihiin inaad cadowga iska difaacdaan laakiin ma idinku daynayna keligiin waa idin garab istaagaynaa waa idinla difaacaynaa ciidan idinka tegaayana ma jiro